fiican oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa maalmahanba magaalada kismaayo ka socday shir ay leeyihiin madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya furitaankii shirkaasi kismaayo jawigu siduu ahaa iyo qaar ka mida mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay muddadii uu socday shirku iyo wararka laga helayo iyo weliba qodobada la filayo inay shirkaasi ka soo baxaan waxa warbixin kooban oo hordhac u ah barnaamijka faaqidaadda inoo haya waryaha v o wd ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle mahadsanid sahra ciidle bilowgii shirka madaxdii ka hadasha midkoodna uma booga dhayil dulduleelada dowladda dhexay u hayeen balse mid walba wuxuu dul istaagay halkuu ka arkaya xaaladda siyaasadeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wuxuu sheegay in dowladday haatan hagardaacinayso dagaalka lagala hor jeedo kooxda al-shabaab dowladda federaalka mar aysan wahayni waa jirta laakiin hadda oo rasaas tiradeedu cid walbay ogtahay ay hayso in ilmihii inay soo dhintaan diyaar u ahaa oo shabaab inay la diraan maalin walba afarta qono waddanka kula dagaalamayo ay rasaas siin weyso horeyna raashin u siin weysay daawo u siin weysay marka maxayna tusaysaa marka taas wixii hore haddaan dhihi jirnay lama hayo haddoo la hayo haddii la bixin waayo maxayna tusaysaa waxayna tusaysaa in isku aragti laga hayn shabaab si loola dirira axmed maxamed islaam axmed madoobe oo martigeliyay shirka wuxuu sheegay in dowladdu ay gaarayso go'aano siyaasadeed oo hal dhinac ah sida dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka isagoo xuseen cutubiyada qaar oo hadda la dhammaystira la geenaya baarlamaanka talala'aanta maamulada haatan jira waxaan haddana maqlaynaa dastuurkii ugu aala broses buu ku jiraayo intaasoo jabtar baa hadda loo gudbinaya baarlamaanka waxaan maqlaynaa dastuurkii heer gabagabaha inuu ku jiro sidaa la yeelayo shuruudihii ka horreeyey iyo wixii lagu heshiiyey ee dastuurkaas wax looga qaban lahaa ila waa wax dhaqan ay bulshadu leedahay inaan midna lagu dhaqmaynin ee ku-takrifal arrimaha dastuurka oo si khaldan loogu dhaqmayo oo aan la ogeyn meesha uu ku dhammaan doono hadhowna cidibxumadiisa ay cid badani dib ugu soo noqon doonto in loo baahan yahay in la ilaaliyo oo arrimaha dastuurka dib loogu noqdo lana ilaaliyo wada shaqaynta golayaasha dowladda haddaba shirka maxaa soo dedejiya muxuuse salka ku hayaa waxaan su-aashaas weydiiyey cabdi barre jabriil oo ahaa xildhibaan hore shirkan waxa soo dedejiyey waxa weeye oo ah shirkii saddexaad markii maamul goboleeyadu ay waxyaabo badan dowladda dhexe kula heshiiyeen oo ay socon kari waayeen oo aada u farabadan ay socon kari waayeen dalka amnigiisii oo in badan la rabay in wax laga qabto ciidamo isku dhafar la sameeyo heshiisyo badan oo la galay oo maaragtay intaa iyaga dowladda federaalu galeen socon kari waayey waxyaabihii u dambeeyey waad ogeydeen bishii toddobaad eebaydhabo ka dhacay laba bilood gudahood in lagu furo waddada afgooye iyo udhaxaysa baydhabo udhaxaysa ilaa haddana wax ka hirgalay iyo sansaankeed midna ayna muuqan marka dadku waxyaabo badan bay aaminsan yihiin oo waxay leeyihiin maamul goboleedyadu dhibaatay wadaan oo kanay wadaan maamul goboleedyada dalka xil baa ka saaran meelo badan bay xukumaan dalka inta u badan iyagaa gacanta ku haya isfaham darrada labada dhinac iyo walaaca ay qabaan maamuladu waxaa sal u ah in maamuladu ay u arkaan dowladda dhexe in awooddu iyadu isi siisay dowladda dhexe ay samaynayso waxa luqada qalaad lagu dhaho political manipulation inay awooddu iyadu ay aruursanayso aan xaqiiqa ahaan dee kulley iyo kulley dowladdii dhexena hadday awood aruursatay iyada nafsadeeda iyadana kama muuqato oo hadda haddii intay awood aruursatay ay awooddii muuqato oo la leeyahay awooddii advanced wix ay qaadatay iyada baa samaynaysa la dhihi lahaa iyadana waa ahaan laheyd laakiin ma muuqato dabcan dastuurka iyo guddiyadii loo sameeyey guddiyo kaloo ay waxaa jira ay rabeen maamul goboleedada in lagu daro oo aan weli lagu darin brofesor liibaan ciise oo ah barasar oo wax ka dhigan jaamacadda muqdisho ayaa qaba in dowladdu ay haatan u muuqato mid nabadoon ah marka loo eego khilaafada soo laalaabtay iyo siday xalka ku raadinayso in badan hadda waxaa muuqata dowladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose ay uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaanba la isku daro haddaba shirkan ka socda magaalada kismaayo maxaa laga fili karaa horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka sababtoo ah waraqadihii ay ku cayaarayeen oo ka mid ah dowladaha dariska ee xeendaabka ah oo jooga arrimahooda way isbedeleen hadda maxaa la gudboon dowladda dhexe soomaaliya si looga faa'iidaysto wakhtiga kooban ee haray loogala gudbaysa heesiga siyaasadeed oo haatan u muuqda mid soo laalaabtay cabdi barre jabriil ayaan weydiiyey dhexe waxaa la gudboon hal qodob baa la gudboon horta kow inay iska dayso maaragtay ismaqiiqa keligood iyagu aad mooddo inay dalkii o dhan gacanta ku hayaan oo wax o dhan ay samarto inay iska daayaan inay u dhagan nuglaadaan qof kasta oo soomaaliya ama siyaasi ahaado ama nabadoon ha ahaado ama madaxda maamul goboleeda ha ahaado dowladda dhaxaal laga rabaa oo federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ugu muhiimsan iyagaa laga rabaa inay u istaagaan inay xal keenaan inay joojiyaan safaradan tirada badan oo enerjiga ay geliha inta joojiyaan oo u dambaysa arrimaha dibadda tiyada dhigtaan inay usoo jeensadaan arrimihii gudaha ay usoo jeensadaan oo ay ka bilaabaan sidii shacabkan soomaaliya loo heshiisiin lahaa sidii maamuladan iyo iyaga maaragtay khilaaf ku jira loo dhammayn lahaa iminkana dib idikuu celiyo sahra ciidley barnaamijkii faaqidaadda sahra faaqidaadda toddobaadka ayaanu arrimahaasi ku lafaguraynaa waxaana ka qayb gelaya guddoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo ugaas maxamed weli oo ka mida madax dhaqameedyada ku lugta la siyaasadda soomaaliya brofeser cabdi ismaaciil samatar oo ku sugan dalkan maraykanka kana falanqooda arrimaha siyaasadda waxaananu goordhow filaynaa inuu nagu soo biiro xuseen xasan sooyaan oo ah siyaasi ku sugan magaalada nairobi islamarkaana hore uga qayb galay tartanka madaxtinimada soomaaliya dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ugu horeyna guddoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo xog kooban haynaga siiyo ujeeddada shirka ilaa iyo haddana waxa laga filan karo inay ka soo baxaan zahroy aad baa horta umahadsan tahay shirka halkan waa shir wada tashi sidii horey loogu socon lahaa soomaaliya mugdiga ay in badan kusoo jirtay ay uga bixi lahayd ay horey ugu tallaabsan lahayd insha allahu ayna danteeda u garan lahayd waxaan u imanayaa ugaas maxamed weli oo ku sugan magaalada muqdisho shirkan nimanka la yidhaha dawlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu sidooda muxuu ahaa khayr loogama baranin inta hore inay intay isu yimaadaan ay khayr ka hadlaan oo ummadda soomaaliyeed ay u daneeyaan oo dalka burburay ay u daneeyaan oo dadkan dhibaatada iyo qaxa iyo majaacada iyo muxuu ahaa nimankaas muxuu ahaa inkaarta qabo shabaabka laleeyahay ay laynayaan ay u dareeyaan u daneeyaan oo mawqif macno leh oo maxmuuda oo la taaban karo oo la dhihi karo maantay aleelehe meel fiican bay farta saareen la dhihi karo loogama baranin inay soo saaraan waa niman aan aaminsanahay aniga garashadayda niman dhib un ka shaqeeya oo dawladda federaalkaasay boqnaha u goyn lahaayeen sidii aan loo heli lahayn awood ayaga ka xoog badan oo sharciga ku fulisa si ay udhibaan u dhibaatayn lahaayeen dadka ay haystaan siday ugu xirmi lahaayeen dawlado kale oo shisheeye ah siday balaayo kale ugu shaqayn lahaayeen si ay ummadooda ula diriri lahaayeen camal ahaa lagu yaqaanaa oon ku barannay taas waa midii hore oo aan aqoonta ugu lahayn oo lagu yaqiinay oo qof kasta oo garasho wanaagsan oo caqli saliima leh oo runtii xaqiiqda ka hadlaya uu ku yaqaano dowlad goboleedyadu shaqadoodu inay noocaas tahay waxaa la dhihi karaa waa dawlad dumis waa dawlad diid waa sharci diid waxa weeye waxay la dirirayaan midnimada ummadda soomaaliyeed way waana kuusoo no waa mahadsan tahay waynu kuusoo noqon doonaa ogaaska waxaan u imanayaa mar kale sheekh cabdi sheekh cabdi eedaha uu usoo jeediyey maamul goboleedyada adu seed u aragtaa ugaaska horsa buu mahadsan yahay waa nin ugaasa aragtiyadiisa waa ma ma ku mucaaridi maayo marka waxaan anugu aaminsanahay soomaaliya burbur ba ku dhacay federalismkan waxaan horta aqoon ulahayn ama aan kusoo barbaaray ama ay soomaali taqaani ma ahayn sababta loo sameeyeyna nin kasta oo soomaaliya oo maanta danqanayo wuu garanayaa dadkii qabiil waa laisugu keeni waayey isir waa laisugu keeni waayey in soomaalida laisugu keeno ee hoos laga soo dhiso oo in inta alle gobo inta alle ilaa inta gobol degan oo gobol ku wada nool ay wax wada samaystaan si ay isu fahmaan oo wax u wada qiibsadaan oo isu dhexgalaan baa horta ku talagalka federalismka loo sameeye ah waan ognahay dawlad aad u weyn iyo dal aad u weyn ma nihin dad dhexdhexaadaan nahay oo aan khayraadkii dalkooda ku jiray aan la soo bixin dhaqaalo weyn ay wax weyn ku qabsidaan lahayn baan nahay waan isognahay soddon sanaan burbursan nahay aniga ugaaska taa kuma raacsani waxaan qabaa qaabka federaalka loo sameeyey horta waa maslaxadda ummadda in laisugu keeno inay tahaan aaminsanahay waana sidaa federaalka sidaasaa loo sameeyey inta hadda uu ugaaska sheegay inaan ahayn oo wanaag ah oo ay soomaali isugu imaan doonto oo ay soomaali ku horumari doonto oo madaxda federaalka waxa anfaca ummadda soomaaliyeedna anfaca baan anugu aaminsanahay insha allahu rasuulkeena suuban alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in in khayrka la la tamaniya baa ka khayr badan in Waa.
wax sharax waan gartid Eh, waan la gartid kamaliyo.
gudoomiye waad mahadsan marka insha allahu taa aniga hadda ugaas kuma raacsin waxaan ra- waxaan gudoomiye waad mahadsan tahay waan kuu soo noqon doonaa laynka iigu jir waxaan u baaqayaa professor cabdi ismaaciil samatar oo gobolka minnesota jooga professor si guud markaad u eegto khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah wuu soo noqnoqday labada mas-uule laynka ku jirana hadalkooda waad maqlaysaan filaya sideed u aragtaa adigu Eh, walaal sahre waad mahadsan tahay Eh, horta soomaali alla hadda weeye gaar ahaan madaxdooda ama gobolada ha joogaan ama xamar ha joogaan soomaalida mahmaa bay leedahay la dhaho haddaan la kala roonaan roob ma do-o waxaad arkaysaa qayrkeen gobol eh, etoobiya jooga eritrea jooga kenya jooga siday isugu duba dhacayaan ay meel wada socdaan dadku ismuu layn soomaalidii iyo siyaasiyiinta ayaa islaayay dabadeedna dadkii dagaalkii geliyey marka waxa weeyaan haddii siyaasiyiintu heshiiyaanna dadku way heshiini hadday siyaasiyiintu heshiin waayaanna qalalaasahaasa lagu jiri markaa mas-uuliyaddu waa siyaasiyiinta ee maaha dadka waxa maanta ay haystaana waa siyaasiyiintii qof walba hadduu dembigiisa qiran waayana roob di'i maayo marka waxa weeyaan golada dowladda dhexe fadhida ee xamar fadhida run haddii loo sheegi waayo roob di'i maaye waxay iyaku isku dayayaan gobolada ragga madaxda ka ah ama ha noqdo axmed madoobe ha noqdo ama shariif xasan ha noqdo ama cabdiweli ha noqdo ama ku dooni ha noqdee inay mijaxaabiyaan bay rabaan iyaku waa kan doorashooyinkoogu soo socdaane qolooyinkii gobolada joogay kismaayo joogay puntland joogay joogay eh, baydhaba joogayna inay iska caabiyaan bay rabaan horta sartu meeshay ka quluntay waxa weeyaan meesha inaan keensado qof oon anigu rabo iyo anigaa sii joogi doona weeyaan waxa la isku haystaa meesha dadka reer kismaayo ama gobolka juba degan iyo dadka degan south west ama eh, koonfur galbeed ama puntland degan ama xamar degan wax is haystaa ma arkaysid marka waa siyaasiyiinta wax is haystaa siyaasiyiintana waxa wada wada damac weeyaan damacana iminka waxa kow ka ah dowladda dhexaa kow ka ah waxay kowga tahay waxa weeyaan waxaan ogahay inay qooshayaan sidii axmed madoobe looga takhalusi lahaa iyo sidii sha- shariif xasan looga takhalusi lahaa ama meesha kuwaasi xaq ha ku joogaan ama xaaraan ha ku joogaan marka horta inay iyaku soo farageliyaan gobolka waxa hoosta uga socda sida loo dooranayo gobolka ninka gobernatoraha ka ah waa xaaraan bay ku tahay xamar laakiinse qolooyinka gobolada joogana ee sheekh axmed uu ka mid yahay shariif uu ka mid yahay oo cabdiweli ka mid yahay waxa weeyaan qaran baa jira meeshan soomaaliyeed ee gobol soomaaliyeed ma jiro qaranka markaa waa in laga dambeeya waaye laakiinse qarankii sarena waa inuu edeb yeeshaa weeyaan marka sartu halka ka qurantay walaal waxa weeyaan maaha dadku isma haystaan goboladu isma haystaan ee kuwii siyaasiyiintii waa is haysta walaal aad baad u mahadsan tahay professor samatar waxaan usoo noqonayaa ugaas maxamed weli ugaas bal waxaad ka warantaa een, waxyaabaha inta ilaa hadda laga maqlay madaxda maamul goboleedyada waxaa ka mid ah in dowladdu ay faragelin ku hayso arrimo dhowra oo ay maamul goboleedyadu hoos ahaan uga mas-uul yihiin sida mas-uuliyiin ee aan lagala tashanin oo lasoo magacaabo taana ay ku tilmaameen mid khilaafka sii hurinaysa sidoo kale waxaa jira dad la qabo professor samatar een, in dowladda dhexe ay doonayso ee, maamul goboleedyada madaxdoodu inaanay soo noqon gaar ahaan kuwa imika doorashooyinku ku soo socdaan oo aanay xilkaasi dib uga soo noqon adiga siday kuugu muuqataa adeer allah ku barakeeyo horta waa eh, arrintaad sheegayso waxbaa ka jira Eh, dhanka dawladda markii la yidhaahdo eh, dawladdu way isku dayeysaa anigu rasmi ma ogi oo melihi eh, gacanta kule ma jirto ama way kula jirtaa oo marka arrintaa dhihi kara waxa weeye inaan xogoogaa lahayn laakiin wararka dhacaya oo socdaay wayba keenayaanbo dee dawladda dadka xukuma waa aniga oo kale anigana waxa weeye haddii federaalka aan fadhiyo oo layla dirirhayo oon layga amar qaadanaynin oo qolo kale layga raacahayo oo meel laga soo qaraabanayo oo dhulka layska marmarayo oo nidaamkii aan mas-uulka ka ahaa la ii diidan yahay inaan xukumo waa qasab tallaabo waan qaadaya faragelinna waan samaynaya Eh, ummadaan nimankaanna waxay waxay mas-uul ka yihiin Eh, nimankaanna waxay mas-uul ka yihiin waddanka guud bay mas-uul ka yihiin Fe- dowlad eh, goboleedyaday mas-uul ka yihiin shacabkay xukumaan bay mas-uul ka yihiin dalka waxaa loo doortay farmaajoa loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne ka ah waxaa eh, uu doortay eh, muxuu ahaa ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayru u doortay inay shaqada ayagu ay leeyihiin loo daayo loogana dambeeyo ayaguna ay xurmeeyaan maamul goboleedyadooda oo wixii tala ah iyo wada shaqayna la wadaago loona ogaado dowladda dadka mas-uulka ka ana la ogaado waa wax sharciga islaamka iyo caqliga saliimka iyo garashada wanaagsan iyo maamul wanaaggu ogol yahay wey arrintaas haddii la waayo faraha waa la isla gelinaya waa lagu qasban yahay maxaa yeelay markii amaamiirtii ra-iisul wasaar uu soo saaray la qaadan waayo kii madaxweyne uu soo saaray la qaadan waayo wadatashigai la diido ninkii uu yidhaha beresidantaan ahay marna uu geeskaa u duulo marna uu geeskaa u duulo arrin shaqaynaysa maaha mana shaqayn karto ama marka waxaan islahay nimanka la yidhaha dowlad goboleedyadu waa masiibo masiibooyinka soomaaliya ka mid ah weliba waxaan isleeyahay waxay ka horeeyaan dhibka ummadda soomaaliyeed ay ku hayaan waxay ka horeeyaan shabaabka inkaarta qabo dadka laynayay ka Waan horeeyaan gartay.
sababtu maxay tahay waan gartay shabaab ugaas waabaad iska jirtaa wa- wa- halkaa aan aan ka dhaco shabaab waa la iska jiraa oo waa la iska ilaalinaya hoteelada laga waardiinaya magaalada laga waardiinaya wax kule waan kula jiraa oo madax ku ah oo aan ku ilaalinaynin oo sharaftaadii ilaalinaynin oo xaqaagii ilaalinaynin oo cadaaladaadii ilaalinaynin oo waxay doonaan kaa samaynaya haddana iska dhigaya inay madaxdaadii yihiin oo ay kula mid yihiin oo adigay kula socda waa mucjiso aad u weyn weeye marka dhib ka badan ayaga ma ogin anugu dabcan eh, waxaa laynka ku jira guddoomiyihii baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi eedahaasi jawaabta waxaynu u dhaafaynaa sheekh cabdi guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland aad baad umahadsan tahay Eh, waxaan leeyahay eh, insha allah ugaaska aad buu umahadsan yahay aragtidiisu ka hadlay Eh, aniga hadda maamul goboleedyadana waxa ayna ahayn oo ku difaaci maayo dembi ayna qabinna korka ka saari maayo dowladda federaalkana la mid taa waa midda midda kale eh, ani ugaasku kuma raacsini En, eedda dhammaanteed uu saarayo maamul goboleedyada eedda haddii ay boqol tahay eh, ama waa u qaybsan tahay ama dawladda federaalka ha u badan Eh, inta hadda eedda ah waxaan u leeyahay waa run dawladda federaalka ah iyadaa dalka matalaada iyo iyadaa leh En, waxaa laga rabay amnigii inay keento amnigii waad ogtihiin muqdisho oo ay joogaan amniga siduu yahay goboladan iyagaa ka mas-uul ah En, inay amnigii keenaan oo ay la xisaabtamaan hataa nimanka hadda ee- ee- ee madaxda ah ee gobolada laga doortay ee dhibaatooyinka ee- ee shacabka haysta mas-uuliyadda ugu weyn oo saaran waa waa waa waa madaxda ee federaalka oo ugu horeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka En, ra-iisul wasaaraha oo isagana xukuumadda ka mas-uul ah En, insha allahu waxaan qabaa waalid wiil keliya ma caasi wiil waalidka laftiisa wuu caasiyaa ana haddii waa caasiya ma dhahay laakiin shaqadii ay lahaayeen dadkan ayagaan qabsanin waxaa la rabay hadda laba sana u dhamaatay labadii sano u dhamaatay ee maamul goboleedyo dhisan bay u yimaadeen oo la dhisay oo dhamaystiran oo u baahan keliya in lagu shaqeeyo oo ciidamadii inta in la xoojiyo gobolladao dhan ciidamo laga dhiso ee la howlgeliyo shabaabka dadka ee nolosha iyo nabadda u diiday laga xureeyo horta goor laga hadlo maba gaarin ee khayraad iyo horumar wuxuu imaan karaa markii amniga la xasiliyo aniga waxaan leeyahay dowladda federaalka madaxdeeda ayagaa shaqadoodii ugu weyn ee, laga rabay oo shacabka u doorteen ayagaa ka gaabeeyey ka fariistay maamul goboleedyada sharci bay ku dhisan yihiin waa federalismkaa sheegaya ujeedadana haddayaan idin horumariyey soomaali sidii laisugu keeni lahaa waayo in ay fadhiistaan oy tashadaan oo horumarka dadka iyo dalka iyo diinta maxaan sameynaa dawladda federaalka wax nagala dhexeeyo maxaan eh, ka dhacnaa inay dhahaan oo ay tashadaan xaq bay u leeyihiin dastuurkaa faraaya u ogol soomaalinimada iyo islaamkana ma diideyso marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ugaas ma jirto eh, mana jirtaan leeyahay sababtoo maba dhici karto anaa anaa kuu sheegaya adigoo raallia aniga kula hadlaya mam- mamnuuc baan ka ahay kismaayo mana tegi karo madaxweynaha jubbaland baana ii dayday inaan tago oo weliba layga ergeeyey oo jifadayda iyo qaraabo keliya isaga jifadiisa iyo waa isku jife ay iga ergeeyeen anoo oday dhaqan ah oo deegaanada uu asagu ee ka taliyo dadka dega afhayeenkooda aan hays ayaa la ii diiday oo tegi waayey waxaa laga soo tarxiilay ood markhaati u tahay xildhibaano ayaa laga soo tarxiilay jifi iyo calimaa oo kow iyo laba iyo saddex aan ahayn oday dhaqan oo odayaal dhaqan oo kalea laga soo tarxiilo ood markhaati u tahay guddoomiye ninka labaad oo awoodda laa tahay ilaahayna waxbuu kaa weydiinayaa ha qarinina runta sheeg lagu aakhare lagula aadi mahayo nafta xilligeeday kaa baxaysaa sida wax u jiraan u sheeg waad ogtahay hantida la haysta haddaan dukumentiyadoodii haynaa hebel hebel hebel baana ku dhihi karnaa weliba waxaa ka mid a dadka haysta mas-uuliyiin waaweyn oo jubbaland qofka labaad haddayna ahayn qofka saddexaad ama qofka afraada jagada jubbaland ayaa haysta guryaha oo haysta oo aan xataa qabiil ahayn oo jifo kasta oo soomaali ah laga haysto xataa deegaanka dadka jooga oo jifada madaxweynaha naftooda laga haystaa oo aan loo fulinaynin arrin xaqiiqa weeye dadkiibaa cabursan markii la yidhahdo jubbaland waad ogsoon tahay waa meesha ugu dhibka badan markii la yidhahdo dadka waa la caburiyaa waa la tarxiilaa fikirkaaga ma cabiri kartid fikirkaaga ma cabiri kartid waa lagu qabanaya haddaad dawladda dhaliisho haddaad madaxweynaha dhaliisho xildhibaan baa dhaliilay waa la xiray dagadii baa laga qaaday makhraati baad ka ahayd waa lasoo tarxiilay mid baa ka horreeyey wuu dhaliilay shir jaraa'id buu qabtay waa la xiray waa lasoo tarxiilay waad ka horreysay mid kalea kasii horreeyey mashiinays baan ahay aniga soo ima ogid inaan ahay nin nin reer jubbaland oo deegaanka inaan ahay nin oday oo dhaqana inaan ahay soo ima ogid soo ma ogid inaan ugaas maxamed weli ahay suuc soomaaliyeed in gurigiisa la haysto ama la musaafiriyo ma dhici karto marka ugaaska taa ani kuma raacsani mana maqlin suuragalna maaha inay dhacdo gudoomiye arrintaa haddaadan wax ka qaban karin ma ogi hadhihine xal baa la gaari doonaa dhe jubbaland caburinta ka jirta iyo dhibka ka jira meelay ka jiraanna male waan gartay aad baan uga xumahay khadka telefoonka ka go-ay sheekh cabdi maxamed guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland oo dooda inagala qayb gelayey ugaas maxamed weliyow halkaasi ku jooji eedaasi inta ay noo suurto gelayso inaanu dib khadka telefoonka ugu soo helno guddoomiyaha maadaama aanu kuu jawaabi karin waxaan u gudbayaa brofesor cabdi ismaaciil samatar inta badan waa tagtaa dalkii dabcan si dhowna waad ula socotaa siyaasadda soomaaliya doodii ay isweydaarsadeen ugaaska iyo guddoomiyahana dabcan waad maqlaysay adiga sideed u aragtaa arrimaha ay dowladda federaalka ahi iyo maamul goboleedyadu isku eedeynayaan ay dhinacba dhinaca kale ku dhaliilayan horta dawladda soomaaliya cidda runta ka talisa waa al-shabaab ee runta hala sheego kowdhi oo amarkay soo saaraan hadday yidhaahdaan amarkaa waa in kismaayo laga fuliyaa garabkeega way ka fulini xamar ha laga fuliyo way ka fulini boosaas ha ka fuliyaa way ka fulini markaa dadka awoodda leh amarkoogu socda waddanka intiisa badan waa al-shabaab ama dawlad ha loo ogolaado ama argagixiso ha loo ogolaadee waxay doonaysaa noqotee tan kale walaal horta waxaan federaalka lagu leeyahay siyaasiyiinta ayaa samaysatee dadkumay samaysan waxa weeyaan siyaasiyiinta ayaa jagooyin wada raadinaya markaa ama haddii tii dhexe la waayo meel kale inay helaan markaa gobolaysiga horta saasaa loo samaystay distoorkan laguu sheegayana dad soomaaliyeed umay codayn umay odhan waanu doorananaa caynkaasi ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay timaado maalin laba distoor la isbarbar dhigo kan hay qolooyinkan iminka dawladihii ee dawladda dhexe iyo iska gobolladu hay wataan oo lisaasaa waddanka loo kala qooqoobaya iyo mid ka duwan oo odhanaya soomaali waa isku mid dawlad bay leeyihiin gobolladu gobernatoolayaal bay leeyihiin distoorka waddanka gudihiisa ku shaqeeya maamulka hoosena adeegooga waa lasoo dooranaya dadkaa soo dooranaya waxaan qabaa dadka soomaalidu marka la fahamsiiyo labadaasi inay boqolkiiba sagaashan u codayn doonaan kan dambe walaal ee ogol inayna siyaasiyiinta waddanka kala qooqoobin waan gartay sidee u kala qoqobayaan markaa tilmaan baan ku siin walaal etoobiya ayaa curisay qabaa'il qarsho qoran oo ku dhisan oo federaal ah dhowr sano toban sannadood horteed intaynaan inaku waxaan soo gaadhin meeshu ka soo iifina halkaas inteeda badan hayahay maanta waxa etoobiya dooda ka socotaa waxa weeye ee prime minister doctor axmed uu wadaa waxa weeye war maxaad meelo yar ku falfalasaan xamar baabaynu u soconnaa buu ku yidhi maalin iska daaf etoobiya oo kala qoqoobana meelo ka fog ayaynu u soconnaa innaka kuweeni ama gobollada ha joogaan siyaasiyiintaha ama ta dhexe ha joogaane wax shaksiya oo dan yaroo hoose ah ayay ku sakhraansan yihiin tilmaam haddaan ku siiyo maamulka xamar waxaa ka socda maalin maalin baa laga joogaa baan umalaynayaa siday meesha siyaasadeedu u quruntaan runta kuu sheegi waxa weeye nin safiiraha loo magacaabaya dalka qatar waa aya safiirkaasi waxa weeyaan madaxweynaha la taliyihiisa koowaad see digi waayo waa qorshe la dhiganayo si naaskaa loo nuugo oo hore loo wado ta labaad intuu madaxweynuhu asmare ka tegayo uu meelo kale ka tegayo inuu kismaayo tagay ahayd inuu tago maxay hayday baydhabo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan uu yidhaaha ila qabta gobolladii si haynu meel u wada marno dadka madaxda kaana la ciiseeyo oo la sharfo ama ha noqdaan jubbaland ha joogaan ama baydhabaland ha joogaan ama meelo kale ha joogaane waxa weeyaan waxaa loo socdaa run haddii la sheegayo xamar sidii loo sii haysan lahaayo ama wax loogu darsan lahaa dawladdan iminka joogtaa amase sidii si taasi ha u dhacdo horta gobollada haynu xasiisanno oynu ka samaysano dad inoo fadhiya innaka marka laba jiho oo shayaadiina ayaa meesha ka socda run haddii la sheego qolooyin gobolaysan meeshay doonayaanba ha joogaane oo doonaya inay iska celiyaan dee kuwa gobol dawladda dhexe iyo kuwa dawladda dhexe oo doonaya meelago inay qabsadaan si iyaku meesha ay usii joogaan ilaahay labadaa qolaba soomaaliya ha ka badbaadiyo weeye laakiinse federaalka dad soomaaliyeed umay codeen waana halis halbowlaha goyn doonta soomaalinimadu waxay tahay haddii sida iminka la joogo lagu socdo walaal aad baad u mahadsantahay brofesor samatar waan gartay waxaan ka cudur daaranayaa in aanan weli haynin sheekh cabdi maxamed guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland telefoonkiisa iima gelayo balse waxaa goorahan ballaynka ku jira xuseen xasan sooyaan walaalkaa aad baa umahadsan tahay marka hore v o da waa umahad celinayaa dooda tan runtii qiimaha leh oo wanaaga badan oo public debate-ka ah ugaaskana waa aqoon baan uleeyahay waan garanayaa oo xamarna waan tagay anigu maamul goboleedana waan tagay oon ka shaqeeyey dowladda federaalkana waan ka shaqeeyey ninka la yidhaahdo professor cabdi ismaaciilna shirkii two thousand threegi two thousand fourki embagati lagu qabanayay oo maamul goboleedyada federaalka lagu soo dhisay haddaan xusuusto cabdi ismaaciil wuxuu oday u ahaa harmonizationka in la iswaafajiyo waxa warlordkii markaa waddanka joogay ay rabeen iyo wixii international community-gu rabeen buu ka shaqaynayay arrintaas inkastoo aniga laftiidu aan ya waxyaaba badan aan ku raacsanahay haddana waxaana wax cirka kasoo dhacay maaha professorku input buu ku lahaa saa hadda halkaa federaalka uga baxo dowladda maanta ka dhisan soomaaliya oo cabdi ismaaciil uu ku baraangariyay inay shabaabku u xukumo arrintaas arrin waaqaca ka tarjumaysa ma ahan shabaab soomaaliya kama taliyo way jiraan meelaha ay joog joogaan maamul goboleeda meelaha ay joogaan oo dhan shabaabka kama taliyaan meelaha ay aadka ugu dhow yihiin waa jubbaland weeye iyo koonfurta xamarna amar kama bixiyaan boosasana amar kama bixiyaan bixiyaan arrintaasna waxaan umalaynayaa waxaa keenaysaa de professorka cabdi ismaaciil waa nin professora waa nin maraykanka ku nool wadanka waxaa laga yaaba inuusan gobollada uusan ka shaqayn sida annagu aanu meel kasta aan ku tagno marka arrintaasna taas baan ka dhahayaa san ah in maxamed cabdullaahi farmaajo uu naasnuusin sameeyo oo dawladdan mataqaana qofba qof u dhiibo ninka uu ka hadlahayan anuu nimaan aqaano diblomaat cumaan ka ahaan jiray oo siyaasiyiinta soomaaliya ku jira waaye marka haddii uu qaraabo la noqday nin madaxweynaha u ah mataqaana la taliyo u ah ama hadda mas-uuliyad kala haya hadday xidid noqdeen waddanku four point five buu ku dhisan yahay markii la sameynaya cabdi ismaaciil wuu joogay inagoon inagoon shaksiyaal sooyan inagoon shaksiyaal ku mashquulaynin oo aan cid inaga maqan magaceeda taabanaynin waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan ladku yahay walaal waa sii wadanaya kliya waxaan rabaa inaan idhaahdo four point five-ka cid ku faraxsan oo soomaaliya oo wax kala garanaysa ma jirto arrintan waan kala simanahay dadkana waxaan jirin in loo sheego ma ahan maamul goboleedada caqabada ay ku yihiin soomaaliya tii ugu dambeysay waxa la meyd yaa ugu dambey kan lasii jido caqabadii ugu dambeysay waa la socotaan dowlad inay xamar ay kusoo jisay sagaal sagaal milyan iyo lacag shan boqol lagu qiyaasay dhowr usbuuc markay kasoo wareegtay inay maamul goboleeda dheheen oo weliba lacagtaas laga baqay dhibaatooyin lagu sameeyo oo dadka qaar ay leeyihin dowladda in lagu ridaal rabay oo dadka qaar ay leeyihiin xildhibaanada la siin lahaa anigu xaqiiqda ma hayo laakiin waxaa xaqiiqa inay maamul goboleeda yidhaahdeen annagaa lacagtaa naloo waday oo coverab u samaynayaan oo pressure group noqdeen waxaanad la socotaa mataqaana dawladahaasi ciidamada u jooga maamul goboleedyada diyaaradahood toos bay uga degaan uga degaan maamul goboleedyada oo lacagaha u geeyaan marka waxayba noqdeen ba wixii soomaali la diriraya iyagii baa dhahaya maya soomaali lama dirirayaan marka walaal dhibaatadaas waa arrin jirta wey waxaana keenaya tii aan dhahay si macaaradkii soomaalida ay banaanka lacag ka qaadanayaan oo ay fulinayaan ajanda dawlado kale leeyihiin walaal waa dhibaato waan gartay aad baad umahadsantay xuseen sooyaan waan kuusoo noqonayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantahay ka qaybgalkaaga waxaan u gudbayaa profesor cabdi ismaaciil samatar intaanan dhanka kale u gudbin miyaad wax jawaabo ka bixinaysaa hadalka sooyaan maadaama uu hadalkaagii hore soo xigtay walaal wuu mahadsan yahay wadaadkaasi taariikhdu ka hadlaya iyo imbagati waxaasina waxa weeyaan wax una fahamsanayn runtii laakiin se kaxan qaadan mayno waa tahay waxaa hadda nagu soo biiray wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibudhiska dowladda federaalka ah ee soomaaliya injineer saadiq cabdi cabdilaahi oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka saadiq kusoo dhowow barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a doodana waxaan filayaa inaad dhegeysanaysay ee dadkii kaa horreeyey qaarkood zara marka ugu horreysa waa ku salaamaya saaxiibada banarka igula jira iyo dadweynaha soomaaliyeedna waa salaamaya sida aada la socotaa nidaamkan federaalka waa mid nidaam ay dowladda soomaaliya ay qaadatay ha xumaado ha fiicnaado waa midda ay dowladda hadda timid ay dowladda hadda jirta ay ku timid dadka soomaaliyeedna la rabo in ay muxuu ahaa wax ku qaybsadaan marka barnaamijka xukuumadda gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu ballan qaaday xilligii muxuu ahaa baarlamaanka oo hor yimid waxa waxaa jiray qodobo muhiima oo ay ugu muhiimsaneyd in wadatashi wada shaqeyn isu tanaasul iyo isu dulqaad iyo dib heshiisiin xiriirka xoojinta xiriirka amin muxuu ahaa wada shaqeynta maamul goboleedyada dastuurka in la dhamaystiro intaaba qeyb ka ahayd barnaamijkiisa intaa maxaa ka hergelay wadatashi ma jiri oooo guud oo lala sameeyey hadduuse jiray wixii lagu heshiiyey ma lagu ma la fuliyey anigu inta aan xukuumadda ka tirsanaa waxaan dareemayay muxuu ahaa gacan bidixeyn dhaba oo lagu sameynayo maamul goboleedyada anigu shaksiyaadka hayse kama hadlayo oo ma dhahaayo muxuu ahaa shaksigaas baa wanaagsan inay isdifaacayaan kama hadlay laakiin waxaan ka hadlaya oo dhaba wixii lagu heshiiyey oo ay dowladda soomaaliyeed ballan qaadeen maxaa ka hirgalay oo maxay fuliyeen guud ahaan xasilinta dalka la dagaalanka musuq maasuqa maamul wanaagga iyo maareynta dhaqaalaha intaaba la tashi lagalama yeelan shirarkii ugu dambeeyay dhinaca cadaaladda ay yeelatay anigu waa dhex fadhiyay waxaan muxuu ahaa arrimihii ay maamul goboleedyada soo baniyaan runtii waxaan arkayay in wixii lagu heshiiyey waxba aysan ka hirgelin marka waxaan qabaa qaladaad waa jiraan dhinaca maamul goboleedyada laakiin xooggiisa waxa uu jira dhinaca dowladda federaalka iyadaana looga baahnaa in muxuu ahaa xoogga saarto sidii goboladan iyo dadkaas soomaaliyeed oo toddobiyo labaatanka sana ka tagsana ay isugu keento hal meel oo iyagoo hal doon wada saaran marka isbedel buuxa soomaaliya loo yiqleelo waan gartay waad mahadsantahay saadiqo waan kuu soo noqon doonaa haddii dhegaystaad imika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee v o a dhammaantiin martida waan idiin mahad celinayaa waxaad moodaa qaybtii hore ee barnaamijka in dhowr qof isbedeleen dad cusub inagu soo biireen qaybta dambe ee barnaamijka oo intii hore aada uga gaabanna su-aalahana aynu soo koobno jawaabahana aad soo koobtaan oo aynu abbaarno qof kasta fikirkiisa iyo su-aasha la weydiiyey jawaabteeda marka waxaynu u degaynaa geedi socodka soomaaliya iyo higsiga mustaqbalka jidkan haatan lagu taagan yahay ma yahay mid ku habboon in lagu sii socdo mise waxaa la joogaa xilligii wax laga bedeli lahaa nidaamka si loo gaadho xal lagaga bixi karo dhibaatada soomaaliya muddada dheer kusoo jirtay loona gaadho siyaasad hufan iyo horusocod aanu baaqo xuseen xasan sooyaan saara aad baa umahadsan tahay runtii waan rabay qaybta hore inaan wax ka dhaho laakiin dhib ma lahadsanaya iska jawaabaya waana arrin xal u baahan waxa weeyaan waxaa maanta waxaa lasoo lasoo waxaa hore u dhacday inaan fil soomaaliya ba la joogi karin maantay soomaaliya meel fiican marayso dhibaatadan hadda annaga nagu hadisay oo runtii nagu dhacdana walaal wadamada dhisan oo dhan waa soo mareen civil warkay soo mareen civil war baa dalka ka dhacay waa la kala qaxay kalsoonidii in lasoo celiyaa la rabay halkaasaa xal looga waayey yani loo dhaafi waayey saasuu federaalku ku yimid lakin walaal federaalku ma xumo waxaa xumeeyey nimanka maamul goboleedka madaxda u ah oo dawladdii isku dhereerinaya oo mataqaana pressure group noqday oo dantooda ka shaqaysanaya had deertaan dawladda farmaajo sanadkii dhow waa tii loo yaray maamul goboleed o dhan malaayiin baa la siiyey ilaa iyo hadda dadkii ay xukumeen waxay leeyihiin waxba nama soo gaarin walaal marka dhibaato adag ayaa jirta anigaa ku raacsan dawladda federaalku inaysan maamul goboleed lacag siinin hadday ay projectay inay siisaan qabaa sababtaa ninkii loo dhiiba walaal wuxuu ku shubanaya jeebka arrintaasna arrin wax taraysa maahan marka inay dawladda isbaaro u dhigtaan shacabkoodii inay cadaalad darro u samayn waayaan musuq maasuqa meesha uu ka bilowda oo ku dhamaada maamul goboleeda weeye way waxaan siinayaa saadiq awoodda in la daadijiyay horta ayaa federaalka loo qaatay arrinta ku saabsanna musuq maasuqa ugu liita ee dalka ka jira waa political corruption waa musuq maasuqa sida tooska ay ugu lagu leeyihiin madaxda dowladda iyo kooxaha shabagadooda ku xiran kuwaasoo inta badan si qaldan u aade u isticmaala waxa la yidhaahdo muxuu awoodda dowladda maamul goboleedyada yes lacagihii lasoo gaarsiiyey lacagima lasoo gaarsiiyey anu waxaan hubaa inaan maamul goboleedyada wixii xuquuq ay ku lahaayeen dowladda aysan helin hadday noqon lahayd la dagaalanka al-shabaab waxay u baahan yihiin ciidan tayale in loo dhiso in dhaqaalo lagu siiyo waxaa jirtay dhaqaalo laga soo qaaday dowladda sacuudiga konton milyan oo dollar ayaa jirtay oo sacuudiga laga soo qaaday rasaasna uu galay annagii gola xataa haddiina la weydiiyey lacagahaas meesha ay aadeen ma naqaan xaqiiqdana waxa waaye haddii aysan imaan wada shaqayn dhaba iyo in waxyaabaha muhiimka ah sida amniga aan laga wada tashan haddii waxa kale oo oo muxuu ahaa beri la qaban karo maxay tahay doorashada amni bay u baahan tahay dhaqaale ururinta amni bay u baahan tahay wax allaale wixii dowladdu ay qaban xabiis u ah amniga amnigana sidiisana muxuu ahaa in laga wada shaqeeyo oo dhinacyada soomaaliyeed ay ka qayb noqdaan ayaa muxuu ahaa dowladda soomaaliyeed ay ka cagajiinaysaa waa tan ay mar kasta ay ku mashquulsan tahay wax aan daw ahayn oo ah in ay raadiso waddo qajijeex ah oo madaxdii hore ay kusoo gubteen iyagoo lacag haysta iyagoo oo muxuu awood haysta iyagoo muxuu ahaa xildhibaanadii wax kasta soo xoogay haddana muxuu ahaa waddadaas oo aan meelba u jeedin ayay wada marayaan laakiin waxaan kusoo gabagabeyn lahaa haddii dhab laga yahay in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo amnigiisa si buuxa lasga laysaga kaashado waa huwa waxa doorka ugu muhiimsan ka qaadan kara waa dowlad goboleedyada ha fiirina shaksiyaadka haysta meesha waa tahay waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka ugaas maxamed weli xalka maxaad u aragtaa adoo soo koobaya adeer horta dhaqanka keliya maehe muxuu ahaa orodada soomaaliyana waxbaan ka ordaayo waxbaan ka aqaanaa markaan idhaahdo awalan horta waxaan diidanahay federaalka waxa la yidhaahdo laakiin diidadayda hadda saas kuma baabi'i karto way dhismeen fursad kale oo lagu baabi'iyay u baahan yihiin iyo culays iyo juhdi iyo awood iyo dhaqaale ay u baahan yihiin mustaqbalkana way baabi'i doonaan laakiin maba gaari karno ma sugi karne waxaan leeyahay waxa weeye kuwa hadda jooga hal dad macno dhaama waa in la helo waa waajib muxuu ahaa in la bedelo nimanka ayada ah waxaan marka ka dardaarmayaa laba arrimood waan ka dardaarmayaa intaanan xalka guda gelin dawladda mid baan kala dardaarmi waxaan leeyahay war ninka idinka idin taageersan oo yeesmaanka ah keliya ha soo kaxaysaninee qofka ereyga kugu khilaafi kara oo ku bushin kara ayaa macno leh qof dalka iyo dadka iyo diinta u naxaya laakiin yeesmaan aan ahayn yeesmaan waxba ma taro rukunkaagu ku taagan yahay maalintaad adigu dhacdo tiirkaagu u dhaco asna wuu dhacayaa war qof macno leh oo dalka badbaadin kara oo ummadda raaci kara oo garan kara masiirka ummadda meeshuu ka burburaya iyo meeshuu ku wanaagsan yahay iyo meesha la dhigaya iyo meeshaan la dhigi karin nimanka ha lagu bedelo shacabka waxaan leeyahay war magiciin jir iyo meelaad joogtaanba iska bedela gofanahaan idin bartay ha la bedelo oo dhexdiina ka raadiya qof macno leh oo bedelo oo cadaalad idiin sameeya oo amni idiin sameeya oo shabaab idinka qabta aan soo ururiyo halka waxaan u arkaa horta soomaaliya dhibka haystay waa hoggaan la-aan min bidaaya ilaa nihaaya soomaaliya hoggaan macno leh wuu ka burburay oo qarannimada iyo awoodda waxaa soomaalida waxay tidhaahdaa ninkii hal dhinaceed cunaayay waa inuu luqunteeda jebiyo ilaa halbuu dhinaceed cunay luqun jabbaar wax la yidhahdaa jiro gacantii lagu qabta geela yaa luquntiisa la isdabamariyaa meesha dhibkan haystay waxa weeye hogaamiyaalka jooga oo soomaaliya waa niman hal dhinaceed cunaya lugteedana aan qaban karin markaad ragaadinaysa ku garab dhacaya waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed hoggaan fiican buu u baahan yahay midnimo iyo wadajir inay midigta isqabsadaan iloobaan wixii ka dhexeeyeyna cadowgoodana u midoobaan ay muxuu ahaa gundiga dhiisha isaga dhigaan aad baad umahadsantahay ugaas maxamed weli waatay saadiq baan u gudbayaa saadiqow gabagabada dhankaaga anigu halka waxaan u arkaa in lagu shaqeeyo in wixii madaxda loo soo doortay iyo wixii ay ballan qaadeen ay ka shaqeeyaan inay wada tashi wada shaqayn isu tanaasul iyo dulqaad la yeeshaan madaxda doon bay wada saaran yihiin dadka soomaaliyeed haddii uu joogo kismaayo iyo haddii uu joogo baydhabo iyo haddii uu joogo gobol gobolada kamida marka waxaan aan kula talin lahaa nidaamkan nidaam la qaatay waaye soomaaliyan in badan ay runtii ay adag tahay inay ka noqdaan dadka soomaaliyeedna ay u arkaan hadda inuu yahay nidaam dhibaato ah laakiin anigu waxaan aaminsanahay nidaamka keliya ee ay soomaaliya isku aamini karto inuu yahay hala dhowro muxuu aha wixii lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa taasaan ugu muhiimsan madaxweynaha waa imaada waa baxayaa laakiin systemkan aan qaadanay waa noo degsan yahay in la xoojiyo institutionada dalka awoodana la baahiyo taa ayaa kalsooni buuxda ku abuuri karta dadka soomaaliyeed aad baad umaadsantay saadiq waxaan imanayaa sooyaan xuseen sideed adigu xalka adoo noo soo koobaya walaal gogada xalka waxaanu arkaa annaga dawladdan hadda haysano tii maraykankana maahan tii ingiriiskana maaha tii faransiiskana maahayn waa midaas hadda aan haysano weeye wax dhaamana nama soo marin intii burbur ku dhacay in inta makarafoono la qaato la yidhaha dawladdeeni waa baabaaday waa waray la dhaho xal ma ahan xalku ma ahan mataqaanaa in amniga ay soo magacaabaan maamul goboleedyadu halku maahan ciidan federaalkii la samayn lahaa oo dalka difaaci lahaa inay maamul goboleeda soo magacowdaan waxay kuleeyihiin dawladdu markay arrinta tegayso technical committee ma kaxaysato kan ma kaxaysato iyay kaxayseen markay dekedaha lacag ka soo qaadanayeen iyagaa looyaro ahaa iyagaa board managers ahaa iyagaa architectors ahaa iyagaa wax walba isku ahaa lacagtay soo qaateen waa la ogsoonyaha labaatan milyan shan iyo toban milyan bay soo qaateen dadkiina ma soo gaarsiin dawladda federaal wax kama siin shacabkii xukumeen ma siin walaal marka waxa weeyaan halku waxa weeyaan dawladda soomaaliyeed dalka mas-uuliyaa kaa sidii ugaas sheegay in ay mas-uuliyadooda qaataan oo dadku waa itiqaanaya dad wanaagsan oo dawladda soomaaliya tiirar u noqda in ay mataqaanaa aysan ka xishoon inay taageeraan inay soo noqoto waxaana rajaynayaa dawladdan inay ku socoto meeshii ugu fiican inay ku socotay waxay u baahan tahay in la taageero profeser cabdi ismaaciil samatar iyo gebagabada waxaa ahmiyaddu hay tahay halkan waxa weeye etoobiya doctor axmed ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka shaqaynayaa goboladiisii sidii loo dib layskugu keeni lahaa loo kala hagaajin lahaa loo midayn lahaa si hay meel ugu socdaan marka xataa haddii la sheegayo inay gobolada dadka madaxda ka ihi ama puntland ha noqoto ama jubbaland ama inta udhexaysa ha noqotee haddayna xataa qumanayn dee waxa weeyaan madaxweynaha mas-uuliyaddiisa iyo ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inay u kuur garaan sida arrintaasi loo hagaajin lahaa iyagoon xanaf siyaasadeed abuurayn oo aan lahayn hebelna ka tuura meesha hebelna keena aan lahayn waxaa dhibta keenaya waxa weeye laba arrimood waxa weeye waxaan federaalka lagu leeyahay oon madax goboladu hayna fahamsanayn wuxuu yahay horta waa kow iyo dowlad dhexe oo u hanqabtaagaysa inay iyadu doonto inay doorashooyinka gobolada iyadu maamulato si iyadu hay u soo noqoto xunufta iyo nuxurka cudurku waa halkaas weeyaan haddiise hay jiri lahayd qaran soomaaliyeed oo leh guddi runtii madax bannaan oon musuq maasuq ku iman oo doorashooyinka gobollada iyo ka- qarankaba ka shaqeeya oo awoodeedii leh waxani maanta may dhaceen hurguftani waxay ka socotaa waxa weeyaan doorasho ayaa ku soo socota cabdiweli gaasoo puntland ee gobortoor- gobornatoore ka ah mid baa ku soo socota shariif xasan oo jooga baydhabo mid baa ku soo socota axmed madoob oo jo- jooga eh, kismaayo dowladda dhexe waxay doonaysaa inay waxa intay dhex gasho ka soo saarto kuway doonayso iyadu iyakuna dee naftaa hayso way la dagaalamayaan marka qaran soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed xurguftani maaha waa shakhsiyaad iyo dana gaaraa laga wada wataa marka haddii madaxweyne la sheeganayo oo maamul ummadeed la sheeganayo siday odayadii horeba sheegeen waxa la samayn lahaa waxaan oo dhan wax ka sarreeya oo madax bannaan oo iimaan leh oo culamo soomaaliyeed leh oo eh, dad waxgarad oo soomaaliyeed leh dad dhaqanka si wanaagsan u garanayo oon siyaasiyiin ahayn ayaa la odhan lahaa ka soo taliya laakiinse mid walba waxay doonayaan inay gacan ku rimis uga dhigtaan marka waxa weeye nasiib darro ayay noqon doontaa iyadoo la leeyahay gobolkii eh, geeska africa ayaa wax isku darsanaya oon qorshihiisa soomaali hayna qayb ku lahayn runtii Eh, iyadoo waxaa la wado inaynu inaku xaafadihii hoose iyo gobollo hoose iyo wax isku xagxaganayno danteennii hore ina dhaaftay waxa ay noqon doontaa wax yar marka laga fikiro waxaa imika ina dhaafi doona haddaan arrintan laga toosinayno ummaddu ka toosin walaal aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba sidaad barnaamijka uga qayb qaadateen iyadoo weliba qaarkiin ay gadaal nagaga soo biireen kadib markii khadka telefoonku uu noo suurtogeli waayey mas-uuliyiin hore ee qorshaha noogu jiray inay barnaamijka ka qayb galaan dhammaantood mahadsantiin aad baa umahadsantahay adigaa mudan adaa mudan walaashay guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadku waa naga intaa waxaa barnaamijka ka qayb galay guddoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo inkasta oo markii uu qayb ahaan barnaamijka ka qayb qaatay uu telefoonku ka go-ay iyo ugaas maxamed weli oo ka mida madax dhaqameedyada ku lugtala siyaasadda soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho xuseen xasan sooyaan oo isna ah siyaasi ku sugan magaalada nairobi wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibudhiska dowladda federaalk ah ee soomaaliya injineer saadiq cabdi cabdilaahi iyo brofeser cabdi ismaaciil samatar oo labadooduba ay ku sugan yihiin gobolka minnesota ee dalkan maraykanka inta aynu dhegaystayaal mar kale barnaamijkan oo kale ah ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya